بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan ahwaalu yowmi alqiyaama waa mowduuc aad iyo aad muhimaddiisa u leh waa maalin culays badan oo dhibaatadeeda iyo kurbadeedu ayna wada sugayso daalika alyowm ayaa axwaashiisa iyo ahwaashiisa wax ka mid a aynu tilmaami doonaa biidni illaahi jala wacalaa waxaa inoo soo jeedinaya ashaykh axmed cabdisalaam aadam axmed iid haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله مدشنا نتشغلوا ومثل الإيمان وقوب بركيسن وعباده المساجد sida wada macruufkaynu naqaano masjid iimaan waxau macruuf ku yahay masaajidkaas inuu yahay masjid ay cibaadada iyo cilmiguba ay aad iyo aada uga socdaan walaalayaal waxaa maanta aynu ku soo dhaweynaynaa sheekhnaa sheekh axmediid xafidahu allahu tacaala muxaadarada qayimkaa oo waxa weynaad wada aragteen iclaankeeda ahwaalu yowmi alqiyaama muxaadaradaasay noqon doonta insha allahu tacaala u noqon doonta muqadimo ama furfur duruusta ka bilaabmi doonta masaajidka insha allahu tacaala ee la soo dejiyey walaalayaal muxaadarada sidaynu arkayno waa muxaadaro qiimo aada iyo aada u fara badan leh waxay ka hadlaysaa hawlka iyo dhibaatada jirta maalinta yowmal qiyaamaha arrintaasoo ina wada sugaysa oo naxrinteeda leh oo inaynu ka fikirno aada iyo aad ay u fara badan tahay muxaadarada ka hor dhici maayo sheekha ayaan ku soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala waxaa korkeennaa walaalayaal inaynu noqonno waxa wadan kuwa dhegaysta qowlka ee ilaahay subxaana wa tacaala ku anfacaynu naga yeelaayaynu insha allahu tacala biidni illahi alkariim rajaynaynaa sheekhuna kelimaadkiina odhan doono waxaanu ilaahay subxaana wa tacala uga rajaynaynaa fii miisaani xasanaati yowmi alqiyaama in ilaahay subxaana wa tacaala ugu daro waxaan ku soo dhoweynayaa sheekha oo leeyahay sheekh ku soo dhoweey baaraka allahu fiika
bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd ayuha alikhwaanu fi illaah waxaa mowduuceenna maanta uu yahay ahwaalu yowmi alqiyaama waa mowduuc aad iyo aad muhimaddiisa u leh waa maalin culays badan oo dhibaatadeeda iyo kurbadeedu ayna wada sugayso daalika alyowm ayaa axwaashiisa iyo ahwaashiisa wax ka mid a aynu tilmaami doonaa biidni illaahi jala wacalaa alahwaal waa jamcu hawl waana arrinka cabsida iyo argagaxa xambaarsan yowmu lqiyaamana waa maalinta ay saacadda qiyaamo dhacayso wa sumiyat alqiyaama aw wa sumiya dalika alyowm biyowmi alqiyaama lima yaquumu fiihi min alumuuri alcidaam midla qiyaami annaasi lirabbi alcaalamiin waxaa maalintaasna loogu magacaabay yowmu alqiyaama waayo arrimo waaweyn ayaa dhexdiisa dhacaya oo ay ugu horayso inay dadku ilaahay subxaanahu wa tacaala u kici doonaan oo ay rabbi hortiisa istaagi doonaan si uu addoommadiisa ilaahay u kala xisaabiyo daalika alyowm waa maalin dhiciddiisu ay dhowdahay oo aanay dheerayn haba u arkaan dadku mid ka fog laakiin xaqiiqa ahaan waa dhow yahay inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba inuu dhow yahay nusuus fara badan ayaa tilmaantay waxaana qiyaamada lagu magacaabaa ama yowmu alqiyaama lagu iطlaaqaa maa bacda nafkhati اlbacثi waxaynu ictiqaadsannahay in malagga suurta loo wakiishay suurta laba jeer uu ku dhufan doono oo uu afuufi doono annafkha aluulaa waannafkha ahaaniya nafkhada hore markuu suurta malaggu ku dhufto waa nafkhada la yidhaahdo nafkhatu sacqi waana ta ay khalaa'iqda iyo addoommada oo dhamme ay suuxayaan oo ay daadanayaan ilaa man shaaa allah dabadeed mar labaad ayaa malaggu suurta uu ku dhufan doonaa uu afuufayaa markaa labaadna waa nafkhada la yidhaahdo nafkhatu lbacthi waannushuur waana ta dadku ay dhammaantood xabaalahooda ka soo kacayaan ee ay kaga soo baxayaan waana ta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay fii hadihi alaaya wanufika fi الsuuri fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlأrض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلهي سبحانه وتعالى وحويلي ونفخ في السور صورتي أيا الله أفوف أياه fasaciqa man fi اsamaawaati waman fi اlardi ila man shaaa allah dabadeed cirka iyo dhulka waxa ku sugan ayaa wada suuxaya oo wada daadanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda uu doono ee uu ka soo reebo mooyaane waxa uu rabbi yidhi uma nufika fiihi ukhraa dabadeed mar labaad ayaa suurtii lagu dhufanayaa faidaa hum qiyaamun yanduruun waaba iyagoo dadkii isla markiiba taagan oo eegaya bal waxa lagu samaynayo ama waxa dhacaya idaa waxaa la yidhaha waa xarfu lfujaa ama alfaja oo waxay tusinaysaa wax sikadiisa ama lama filaana u dhacay ayaa idaadu ay tusisaa haadihi alaaya waxay tilmaantay markaa suurta labadaa jeer in la afuufi doono oo ta hore khalaa'iqdu ay ku wada suuxi doonaan ta labaadna ay tahay ta ay ku soo bixi doonaan ee waxa weeyaan bannaanka qiyaamaha ay ku iman doonaan si loo kala saaro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa u kala xukumo yowmu alqiyaama waxaa ilaahay uu tilmaamay aayaadka qaarkood inuu arrinkiisii yimid oo dhacayba iyadoo weli aanu dhicin sababta taa looga cabirayna waxay tahay waa dhicitaankiisa ayaa la hubaa oo shaki aanu ku jirin ilaahay waxau ihi jalla sha'nu ataa amru اllahi falaa tastacjiluuh ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisii waa yimid ee ha degdegsannina waxaa la tilmaamay oo laga cabiray inuu yimid ataa waa ficil maadi kaannahu waqac waxabad moodaa inuu dhacay manuu dhicin laakiin waxaa looga cabiray inuu dhacay oo kale waa litaxaquqi wuquucih waxa la hubaa oo aan shaki ku jirin yoomkaasi inuu dhacayo maadaama dhiciddiisu ay hubaal tahay oo shaki aanu ku jirin ayaa lagaba soo qaaday sidii wax dhacay oo kale waana asluub carabi ah oo fasiixa oo ashyaada muxaqaqa ah waxa weeyaan laga cabiro sidii waxay dhacday oo kale waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku lahaa fii kitaabihi اlkariim iqtarabat الsaacatu waاnshaqa اlqamar saacaddii qiyaame waa soo dhowaatay dayixiina wuu kala falliidhmay oo waa kala dilaacay inshiqaaqu اlqamar waxay ahayd aayad iyo mucjizo dhacday xilligii nebigeenna muxameda sala اllahu calayhi wasalam oo gaaladu markay beeniyeen ee nubuwadiisii iyo risaaladiisii ay ka hor yimaadeen ee ay yidhaahdeen balna tus waxaanu kugu rumayno ayaa waxaa lagu karaameeyey aayadda intaa leeg inay xilligiisii dhacdo oo dayixii laba isleeg uu u kala falliidhmo laakiin dee waxa weeyaan qoom fitnaysan oo aan hanuunkiiyo hidaayada u soo jeedin bay ahaayeene markay aayaddii arkeenna waxay yidhaahdeen unsixaranaa muxamed muxamed uuna sixray ayuunbay aayar iska yidhaahdeen laakiin mucjizo ayay ahayd xilligiisii dhacday nabigu sal allahu calayhi wasalam sida imaamu muslim saxiixiisa ku soo saaray jaabir ibnu cabdilaahina uu warinayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi afdal salaati wasalaam isagoo tilmaamaya dhowaanshaha ay saacadda qiyaamo dhiciddeedii uu dhow yahay bucidtu ana wasaacatu ka haatayn wayuqrinu bayna usbucayhi asabaabata waalwustaa labada intuu sidaa waxa weeyaan isugu dhoweeyo wuxuu rasuulku yidhi calayhi afdal salaati wasalaam bucidtu ana wasaacatu ka haatayn waxaa lay soo saaray aniga iyo saacadda qiyaame sidaanu isugu dhownahay annakoo isku ah sida labadaa farood intay isku jiraan oo kale waxaanu nebigu markaa xidhiidhiyaa alsabaaba waalwustaa fartaa sabaabada ee tawxiidka lagu ishaaro ama murdisada aynu idhaahno iyo fardhaxada fartaa dhexe labadaas ayaa rasuulku intuu sidaa u tilmaamay uu yidhi aniyo saacadda qiyaame annakoo sidaasoo kale isku ah ayaa lay soo saaray macnaha wuxuu tilmaamayaa siday isugu dhowaayeen isagiyo saacadda qiyaame akhi muslim wa ukhti muslima maxaad u malaynaysaa haddii nebi moxamed sidaa lahaa maanta xilliga iyo zamanka aynu joognana intay inoo jirtaa qofka caqliga lihi wuu garan karaa waxaa loo qariyey saacadda qiyaamo dhiciddeeda oo laynoogu sheegi waayey licidami sha'niha weynida arrinkeedu uu weyn yahay ee uu culus yahay waayo nabiga sal allahu calayhi wasalam malakuljibriil markii uu u yimid isagoo mucallim u ah oo arrinkii diintiisa baraya oo waxyiga loogu soo dhiibay markuu saacadda dhicitaankeeda weydiiyey wuxuu ugu jawaabay malmas-uulu canha biaclama min asaa'il wa afdalu arusul albashariya wa afdalu arusul almalakiya waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisana qaar ayuu soo diraa oo acmaal iyo waxa weeyaan arrimo ugu wakiishaa basharkana ilaahay subxaanahu wa tacaala qaar ka mida ayuu doortaa oo waxyiga iyo nubuwada uu doortaa allahu yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaas marka malaa'igta kii ugu fadliga badnaa oo malakuljibriil ah iyo rususha kii ugu fadli badnaa oo nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam ayaa mid walba uu leeyahay anuu kaagama warbadni oo nebigu wuxuu ugu jawaabay malakuljibriil malmas-uulu canha biaclama min asaa'il kan la weydiinayaa saacadda waa nebi muxamede ugama cilmi badna ka weydiinaya waa malakuljibriile macnaha ogaalkeeda waa ka simannahay oo sidaanad adba u ogeyn jibriilow ayaanan aniguna u ogeyn faqulat fi samaawaati waalardi laa ta'tiikum ilaa baktah ciriya dhulba way ku cuslaatay mana iman doonto ilaa baktah si kada ah ama kadisa mooyaane ninna loo sii sheegi maayo nin walba isagoo baylahdiisii iyo arrimihiisii ku waxa weeyaan mashquulsan ayaa ay dhacaysaa oo aan ogeysiis hore lagu sii siin cid alla cid wakhtigeeda iyo cilmigeeda loo muujiyeyna ma jirto laa yujalliiha liwaqtiha ilaa huu dhicitaankeedu waa ilbidhiqsi ishaa biligteeda yacni surcada iyo degdega ay u dhacayso wamaa amru saacati ilaa ka lamxi lbasar idan hada alyowm maalinka waxa weeyaan sidaa loo qariyey ee haddana sidaa inoogu dhow eenay naga dheerayn ee haddana dhibaatooyinka iyo shadaa'idda intaa leeg xambaarsan ee dhexdiisa ay dhacayaan waa maalin mudan in fara badan lafaheenna inaynu ku waanino cibaad allah kamaa ana lilmowti shiddat fii axwaalihi wa sakaraatih wa khawfi alcaaqiba kadalika alqabru wa axwaaluh وأعظم من ذلك كله النفخ في الصور والبعث يوم النشhور walaaلayaal sida geeridu ay shiddo iyo kurbo iyo adaygu leedahay ee sakaraad iyo dhibaatooyin badani ugu xeersan yihiin iyo cabsiye ayaa qabriga xabaasha inaga dambaysiye axwaasheeduna dhibaatooyin badani ay waxa weeyaan ugu sugan yihiin laakiin labadaba waxa ka sii culays badan mowdka iyo qabrigaba suurta la afuufayo iyo maalinta qiyaame ee layna soo saarayo wasu'aalu can alqaliili waalkaiir dalika alyowm oo wixii yaraa iyo wixii badnaa labadaba layna weydiin doono wa nasbu lmawaasiin sidoo kale mawaasiintiina la soo dhigi doono oo si cadaalad ah waxa weeyaan dadka loo horkeeni doono si qof walba camalkii iyo wuxuu galabsaday waxa weeyaan loogu xukumo oo loogu xisaabiyo fahadihi axwaal waahwaal laa budda min macrifatiha wاliimaani biha wاlisticdaadi laha bilcamali الصaalix haddaba axwaashaas iyo arrimahaas waa arrimo in la aqoonsado oo la barto la rumeeyo looguna diyaar garoobo cibaado iyo camal saalixii ay waajib ku tahay qof kastoo mu'min ah iyo gabadh kastoo mu'minad ah akhi muslim anta taraa kayfa yastacidu الnaasu lixari الsayfi wa bardi الshitaaء maca tahaawunihim bixari jahannama wa zamhariiriha yacni waaqica dadka haddaad eegto waxaad arkaysaa sida loogu diyaar garoobo kulaylka xagaagii iyo qabowga jiilaalkii sida loogu diyaar garoobo laakiin waxaad arkaysaa sida loo fudaydsado kulka iyo kulaylka jahannama iyo qabowga waxa weeyaan jahanname ay leedahay sida loo fudaydsadeen loogu diyaar garoobayn ayaa aad arkaysaa walaalayaal yوم القيامة lw samعta bhwlh yوم تشhib mafاriq الwildاni maalinta قiyaame haddaad howlkiisa iyo dhibkiisa aad maqasho waa maalinta caruurtu ay la ciroobayaan ذalika اlyوم waa maalinkuu rabi ku tilmaamay subxaanه fakayfa تتaquuna in kafartm yوma yجcal الwildاna shiba الsmاء munfaطir bه kana wacdh mafcuula waxaa alla uu yidhi subxaanah fakayfa tattaquun sideed ilaahay subxaanahu wa tacaala aada uga dhowrsanaysaan ama fakayfa tattaquuna in kafartum yowma haddaad gaalowdaan sideed uga gaashaamanaysaan maalin ood uga cabsanaysaan dhibkiisa iyo kudbadiisa maalinkaasoo yajcalu wildaana shayba caruurta ciroolo ka dhigaya dhibka iyo kurbada dhacaysa darteed aلsmاء munfaطir bh kana wacduhu mafcuula waa maalin ay kurbada iyo dhibka dhacaya dartii samadu ay la dildilaacayso waana maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala dhicidiisa wuxuu ballan qaaday wuxuu alla ballan qaadayna waa mid dhacaya oo waxa weeyaan xaqiiqoobaya waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala dhicidiisa uu ku tilmaamay wax weyn oo culus shayga ilaahay weyne ku sifeeyaana waxaad garan kartaa wax sahlan oo la fudaydsada inaanu ahayn ilaahay waxau yihi jala sha'nu yaa ayuha اnnaasu اtaquu rabbakum ina zalzalaةa الsaacati shayءu cadiim yowma tarawnaha tadhalu kulu murdicaةi cama ardacat watadacu kulu dati xamli xamlaha watara اnnaasa sukaara wma hm bisukaara wlaakina cadaab allahi shadiid ilaahay waxau ihi subxaanah yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum dadkiiow rabbigiin ka cabsada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa waayo maxay cillada iyo sababtu tahay waxaa laynoo raaciyey sababta inagu xambaaraysa in ilaahay laga baqo laga cabsado amarkiisa la qaato nahyigiisana layska ilaaliyo waxay sababtu tahay waayo ina zalzalata saacati shayun cadiim waayo saacadda qiyaame dhicitaankeeda iyo gilgilashadeedu waa shay aad iyo aad u weyn maxaad u malayn allaha cadiimkaa ee weyn ee sifada cadamada iska leh waxa uu isagu ku sifeeyey inuu cadiim yahay maxaad sha'nigiisa u malaynaysaa waa arrin aad iyo aad u culus oon sahlanayn wayadaruuna waraa'ahum yowman faqiila waa maalintuu rabbi ku tilmaamay maalin culus oon sahlanayn waxa uu rabbi yidhi markaa saacadda qiyaame dhicitaankeedu waa shay weyn goormay dhacaysaa yowma tarawnaha tadhalu kulu murdicati cama ardacat watadacu kulu daati xamlin xamlaha maalin haweenaydii ilmaha naaska jaqsiinaysay ilmihii ay naaska ku duwaysay ay jaqsiinaysay ay iloobayso oo goor alla gooray ka dhaqaaqday tuurtay aanay ogaanayn hooyadii beerka jeclayd ee ilmaha ay xambaarsan tahay qeydku hadduu ka dabco ay naxaysay ee aada iyo aadka ilmaha u jeclayd ee beerka jeclayd waa maalinka ilmihii ay naaska jaqsiinaysay aanay ogaanayn gooran la gooray tuurtay waayo teedaa cuslaysay wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha waa maalinta yacni tii waxa weeyaan uurka ama caloosha wax ku sidayna ilmihii caloosha ku jiray uu ka soo dhacayo goor alla gooray tuurtay aanay ogaanayn wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara waa maalinta aad arkayso dadkii oo sidii wax sikhraansan dhacdhacaya oo waxa weeyaan kacaakufaya oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan kala garanayn wamaa hum bisukaara mana aha kuwa sikhraamay oo wax maandooriye ama maskaxdooda bedelo cabay ma aha laakiin halkee looga yimid walaakina cadaab allahi shadiid ha yeeshee ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa ayaa adag kaasaa u sababay sidii wax sikhraansan inay kacaakufaan oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan ay garan waayaan dalika alyowm waa maalintuu nabigu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay kama fii saxiixi albukhaari min xadiidi abi saciidin alkhudri waxa uu nabigu yihi calayhi afdal salaati wasalaam yaquulu allahu yaa aadam fayaquulu labayka wasacdayk waalkhayru fii yadayk ilaahay subxaanah maalintaa qiyaame aadam buu u dhawaaqayaa abulbashar oo waxa u odhanayaa aadamow markaasuu odhanayaa labayka wasacdayka waalkhayru fii yadayk allah ayuu ku ajiibay oo ku yeelay khayrkuna gacmahaaguu ku jiraa markaasaa alla ku odhanayaa akhrij bacsa annaar haddaba qaybtii naarta duriyadaada ka soo saar aadanow qaybtii ahlu naar ka ahayd fayaquulu wamaa bachu nnaar markaasuu odhanayaa rabbigayow qaybta naartu waa maxay waa intee fayaquulu min kulli alfin tisca miati wa tiscatan wa tisciin markaasaa alla ugu jawaabayaa uu ku odhanayaa waxaad ka soo saartaa kunkii walba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ka soo saar fadaaka xiina yashiibu asagiiru watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaaba allahi shadiid xilligaas ama wakhtiga ilaahay amar kaa bixiyaa waa marka caruurtii ay ciroobayso ee waxa weeyaan hooyadii ilmaha naaska jaqsiinaysay ay ilmihii iloobayso tii uurkeeda waxay ku jireen waxa weeyaan ilmihi uu ka soo dhacayo waa markaas fashtadda dalika calayhim faqaaluu yaa rasuula allahi ayunaa dalika arajul arrintii waa ku cuslaatay oo dadkii waxa weeyaan saxaabadii aada iyo aad baa arrinkaa uu nebigu u sheegay uugu cuslaaday markaasay yidhahdeen rasuulkii allow ninkaa keligii badbaadaya sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan markay halaagsamaan ka keligii badbaadaya waa kuma talow waa iyo kaas qaala abshiruu faina min yaajuuja wamaajuuja alfan wa minkum rajul markaasuu yidhi bushaaraysta oo isdejiya waxa weeyaan yaajuuj iyo maajuuj kun ay marka laga soo saaro ayaa idinkana nin laydinka soo saaraya markaas ayaa saxaabadii ay degeen markay ogaadeen inta badan kuwaa xaggooda in laga soo saarayo waxaanu xadiidku tilmaamayaa un guud ahaan in waxa weeyaan ahlu naarku ay ka badan yihiin inta naarta gelaysa ahlu jannaha oo had iyo jeer sida dadka halaagsamay ee kafaradu ay uga badan yihiin inta badbaaday ayaa ahlu naarkuna uga fara badan yihiin ahluljanna walaalayaal dalika alyowm yowmu alqiyaamah akhara allahu min asmaa'ih wa kahrat alasmaa'i tadullu calaa sharafi almusamaa wa cadamatih walicadamati alqiyaamati akhara allahu min asmaa'iha ilaahay subxaanah fii kitaabihi alkariim waxa uu aada iyo aada ugu farabadiyey magacaanta ay qiyaamadu leedahay magacaanta shayga musamaha oo asmaadiisu ay badataana waxay astaan u tahay weynida iyo cadamada uu leeyahay waxaa ka mid a min asmaa'i yowmi alqiyaama asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamee uu ku xusay yowmu albacth waa maalinta laysa soo saarayo yowmu talaaq maalinta kulanka bannaan laysugu wada imanayo yowmu alkhuruuj waa soo bixidda yowmkeeda maalinka dadku ay xabaalahoodii iyo qubuurtoodii ay ka soo baxayaan waxaa ka mid a yowmu tanaad maalinta laysku yeedhanayo laysku dhawaaqayo ahlu naarku ahlu jannihii ay u dhawaaqayaan ahlu jannuhu ahlu naarkii ay u dhawaaqayaan kama fii suurati alacraaf wanaadaa asxaabu aljannati asxaaba annaar wanaadaa asxaabu annaari asxaaba aljanna yowma tanaad waxaa ka mid ah yowmu lfasl waa maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa kala saarayo lianna allaha yafsilu fiihi bayna cibaadih waayo asmaada loo bixiye qiyaamada waxyaabaha dhexdeeda dhacayay tusinayaan oo macaanida ku jirtaa asmaadaas waxay ka turjumayaan waxa maalintaa dhacaya maxaa la odhi yowma alfasl lianna allaha yafsilu bayna cibaadih waa yowmu ddiin is-abaalmarinta maalinteedii weeyi waayo ilaahay addoommadiisa ayuu abaalinayaa dalika alyowm waa yowmu alxasra maalinta qoomamada iyo murugada yowmu alkhuluud maalinta waaritaanka waayo waa daartii ugu dambaysay daa'imka ahayd oo tii waxa weeyaan dhammaanaysay waa laga yimid ee adduunyo yowma alxisaab maalinta la isxisaabinayo yowmu alwaciid maalintii goodigii iyo wixii waxa weeyaan gaalada iyo kafarada iyo kuwa amarka alla diiday loogu hanjabay uu xaqiiqoobaye la arkayo ee indhahooda uu hor imanaayo yowmu aljamci waa maalinta ilaahay dadkii uu kulminayo yajmac allahu fiihi alawaliina walaaakhiriina calaa saciidin waaxid alyowm alaakhir waa maalinta u dambaysa aladii laa yowma bacdah asaaca ayaa asmaadeeda ka mida liqurbiha alqaarica waa tii wax garaacaysa liannaha taqracu اlquluub asaakha liannaha tasukhu watasumu اlaadaan waa tii qayladeeda dheer waxa weeyaan dhagaha tiraysa ee lagu dhaga doonayey sayxada altaama waa tii yani dhibaatada badnayd alkhaashiya tii wax daboolaysay liannaha taksha annaasa bikurbatiha wa ahwaaliha alwaaqica tii dhacaysay ee aan dhalanteedka ahayn weeyi alaazifa waa tii dhowaanaysay ee dhoweyd alxaaqa waa tii dhexdeeda ay wax xaqiiqoobayeen alwacdu waalwaciid wixii laysu ballan qaaday iyo wixii laysugu goodiyey labaduba waa maalinta ay hortaada imanayaan ee wixii qaybka ahaa uu noqonayo caalamu shahaada wax indhahaaga hor yaalla wixii lagaa qariyey wax kuu muuqda u noqonaayo waxaasoo asmaaa waxa loogu bixiyey waa sharafta iyo cadamada ay leedahay yowma alqiyaama daalika alyowm waa maalinta waa maalinka ay ambiyadii iyo rusushii ilaahay doortay ay lafahooda u cabsanayaan famaa baalunaa naxnu wanaxnu nukhtibu bileyli waannahaar ina koohadh iyo habeen gafaynana maxaad inoo malaynaysaa akraja alimaamu muslimu fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal ana sayid nnaasi yowma alqiyaama wahal tadruuna bima daak maalin ayaa nebigu asxaabtiisa wuxuu ku yidhi maalinta qiyaame dadka anaa madax iyo horjooga u ah anaa hormood iyo sayid u ah ma garanaysaan arrintaasi waxay ku imanayso ama sababteeda ayaa uu weydiiyey markaasaa rasuulku isagoo arrintaa u caddaynaya waxa uu yidhi yajmacu allaahu yowma alqiyaamati alawaliina waalaakhiriin maalinta qiyaame ilaahay kuwii hore iyo kuwii dambe ayuu ku soo ururinayaa fii saciidin waaxid bannaan keliya ilaahay isugu keenaya fayusmicuhum addaaci wayanfidhum اlbasar ka u dhawaaqa dhawaqa waa gaadhsiinayaa aragguna wuu ka dusayaa oo indhaha ama aragguna wuu wada qabanayaa waayo arlada ayaa inta la fidiyo sida haragga oo laga dhigo mid mustawi ah oo siman oon tog iyo taag midna aan lahayn yacni dhulkaas siman bannaankaas ayaa khalaa'iqdii isugu imanaysaa markaasay noqonayaan kuwo dhawaquna wada gaadhayo aragguna u wada gaadhayo watadnu shamsu waxa uu nebigu yidhi cadeeduna waa u soo dhowaanaysaa oo cadeedana madaxooga ayaa la dul keenayaa fayablugu annaasu min algami waalkarbi maa laa yutiiquuna walaa yaxtamiluun dadku markaa waxay hamiga iyo kurbada iyo dhibaatada ay ka gaadhayaan heer aanay keri karayn ama aanay waxa weeyaan xambaari karayn macnaha kurbada iyo dhibaatada ku dhacaysaa waxay gaadhaysaa heer aanay u dul qaadan karayn dhibaato adag adag ayaa isugu imanaysa ciyaadan billaah fayaquulu bacdu nnaasi libacd dadkii ayaa barhkooda barhka kale wuxuu ku odhanayaa alaa tarawna maa antum fiih alaa tarawna maa qad balagakum war miyaydaan arkayn waxaad ku sugantihiinee dhibaato ah miyaydaan arkayn kurbada idin soo gaadhay heerka ay marayso alaa tanduruuna ilaa man yashfacu ilaa rabbikum war miyaydaan eegayn oydaan raadsanayn cid ilaahay idinku erga tagta bannaankanun intaynu ka dhaqaaqno waxa weeyaan qof walba wixii uu mutay ha lagu xukumo yacnii qofku wuxuu jeclaanayaa bannaanka iyo kurbada iyo kulaylka la taagan yahay meelun in looga dhaqaaqo ima ila aljannati aw ila annaar markaasaa waxay odhanayaan waar cid ilaahay inoogu ergo tagta miyayn maxaynu u raadsan laanahay siuu ilaahay inoo kala xukumo oo nin walba wuxuu mutay u helo fayaquulu bacdu nnaas iituu aadama fayaatuuna aadam dadka qaarkood ayaa waxay odhanayaan war haddaba aadam u tag oo aadam inoo geeya isagaa alle inoogu ergo tegiye markaasay aadam u imanayaan abunaa aadam calayhi asalaam abulbashar fayaquuluuna yaa aadam anta abunaa anta abulbashar khalaqaka allaahu biyadih wanafaka fiika min ruuxih waamara allaahu almalaa'ikata fasajaduu lak ishfac lanaa ilaa rabbik alaa taraa ilaa maa naxnu fiih alaa taraa ilaa maa qad balaganaa waxay odhanayaan aadamow adaa aabbahaya ah basharka oo dhan aabbahood ayaa tahay adaa waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa kugu khalquu kugu abuuray oo malaa'igtana uu amray inay kuu sujuudaan oo ay kuu sujuudeen miyaanad arkeen kurbada iyo dhibkana haysta ilaahay noogu erga tag aadamow hana kala xukumee saasay ku odhanayaan fayaquulu aadam aadam markaa waxa uu ku odhanayaa ina rabbii caza wajalla qad gadiba alyawma gadaban lam yagdab qablahu milah walan yagdaba bacdahu milah wainahu nahaanii can اshajarati facasaytu nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa hayrii idhabuu ilaa nuux wuxuu aadam odhanayaa calayhi salaam rabbigay maanta wuxuu cadhooday cadho aanu weligiina hore u cadhoon dibna aanuu cadhoon doonin waxaanuu ilaahay ii diiday geedkii jannada inaan cuno waa geedkii jannada ku yaalay ee isagii xaawo iska ilaaliya la yidhi ee siduu ibliis ugu sharxayey ee ugu waxa weeyaan qurxinayey ee uu naseexa isaga dhigaya markii dambe waxa weeyaan uu sababa inay cunaan oo ay amarkii ilaahay caasiyaan wuxuu markaa odhanayaa aadam ilaahay geedkaa ayuu ii diiday oo waan caasiyey markaa naftaydaan u baxayaa naftaydaan u baqayaa naftaydaanan u baqayaa buu odhanayaa u taga cidaan aniga ahayn oo nebi nuux u taga calayhi salaam ayuu ka odhanayaa kadib waxay u tegayaa nebi nuux isaguna wuu ka cudur daaranayaa oo wuxuu odhanayaa ilaahay maanta cadhada u cadhooday waa mid aanu horena u cadhoon dibna aanu u cadhoon doonin naftaydaan u baqayaaye waxaad u tagtaan ibraahiim kadib waxa weeyaan nebi muuse ayay u tegayaan kadib nebi ciise ayay u tegayaan nebi walba wuxuu ku soo gebagabaynayaa ku dembi sheegtay iyo ku aan sheeganba nebi walba wuxuu ku soo khatimayaa naftaydaan maanta u baqayaa taydaan u baqayaa maanta walaalayaal maxaad u malaynaysaan maalin ambiyadii iyo rusushii ilaahay lafahooda ay u baqayaan oo ay naftooda u cabsanayaan oo qaarkood ay ku cudurdaaranayaan masaa'il ka dhacay oo weliba xaqiiqa ahaan sida nebi waxa weeyaan ibraahim oo kale wuxuu odhanayaa been baan sheegay tawri aanay ahayd iyo sarbeeb oo xaqiiqa ahaan been may ahayn laakiin haddana taasuu dembi ku tiriyey maxaad u malaynaysaa qofka dembi badheedh oo cad oo aan sarbeeb ahayn oon geed loogu soo gaban kii sameeyeyna xaalkiisa maxaad u malaynaysaa ugu dambaynta nebi moxamed bay u imanayaan sala allahu calayhi wasalam fayaquuluuna yaa muxamed anta rasuulu llahi wa khaatamu اnnabiyiin wagafara allahu laka ma taqadama min dembika wama ta'ahar waxay odhanayaa nebi allow waxaa tahay rasuulkii ilaahay ummadda u soo diray kii ambiyada oo dhan lagu gebagabeeyey lagu khatimay baa tahay ilaahay dembigaagii hore iyo kii dambeba waa kuu dhaafay waxay odhanayaan ishfac lanaa ilaa rabbik alaa tara maa naxnu fiihi alaa tara maa qad balaganaa waxay odhanayaan rasuulkii allow nebi muxammedow miyaanad arkayn maanta waxana haysta miyaanad arkayn kurbadana soo gaadhay ilaahay noogu erga tag waxau rasuulku yidhi faantaliqu faaatii taxta alcarshi faaqacu saajidan lirabbii waxau yidhi markaa intaan dhaqaaqo ayaan ilaahay carshiga hoostiisa sujuud ugu dhacaya uma yaftaxu allaahu calaya wayulhimunii min maxaamidihi wa xusni اhanaa'i calayh shay-an lam yaftaxuu liaxadin qablii dabeed ilaahay wuxuu igu ilhaaminayaa oo ii furayaa ammaan iyo mahadnaq aan weligeed waxa weeyaan aniga hortay cid kale ilaahay aan ugu furin dabeed allah wuxuu ku odhanayaa yaa muxamed irfac ra'sak sal tucطa washfac tushafaac nebi moxamedow madaxaaga kor u qaad maanta wax alla waxaad doonaysa weydiiso waa lagu siinayaaye maanta ciddaa doonta u ergee ergadaada waa la aqbalayaaye waxau rasuulku yidhi fa arfacu ra'sii marka ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama halkuu ka yidhi waa halkaas maalintaa sayidka iyo hormoodka dadkoo dhammi waa isaga waayo isagunba ergadaa u kacaya waxau yidhi markaa intaan madaxayga kor u qaado ayaa faaquulu yaa rabbi ummatii yaa rabbi ummatii ayaan odhanayaa rabbigayow ummadayda rabbigayow ummadayda markaasaa la odhanaya yaa muxamed adkhil iljannata min ummatika man laa xisaaba calayhi min albaabi alayman wahum shurakaau nnaasi fii ma siwaa dalik markaasaa lagu odhanayaa nebi moxamedow ummadaada wixii bilaa xisaaba jannada albaabka midi ka soo geli waxa weeyaan albaabada kalena waa la wadaagayaan dadka sidaasaa markaa dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kala xukumaya daalika alyowm waa maalinta ruuxu dadku ugu jeclaa iyo ciddii cid ugu xigta uu ka cararaye aanu su'aalayn yowma yafiru lmaru min akhiih waa maalinta ruuxu uu ka cararaayo walaalkii kii waxa weeyaan adduunyada dhibaato kasta isaga uu xambaaran jiray kiibaa markusheeda kaarka uu ka cararaya wa ummihi wa abiih cid kale iska dhaafe aabbihii iyo hooyadii ayuu ka cararaya wa saaxibatihi wa baniih ooridiisii iyo ubadkiisii iyo inamadiisii uu jeclaa ayuu ka cararayaa oo muxuu uga cararayaa likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuhniih waayo ruux walba maalintaa waxa u sugnaaday arrin isaga uun kaafiyey oo nin walba tiisii baa cuslaysay macnaha qofku waxa uu ka baqanayaa aabbihii xaqiisii uu ka dayacay inuu qabsado waxa uu ka baqanayaa ubadkiisii iyo ooridiisii xuquuq ay ku lahaayeen inay maanta u qabsadaan nin walba maalintaa wuxuu ka cararayaa bilaa xaq laguu qabsadaa ana ditaaluhan marka akhilmuslim wa ukhtilmuslima maanta xuquuqda dadka iska ilaali oo afkaaga iyo adinkaagaba ka dhowr intaanad gaadhin maalin culayskaa iyo kurbadaa leh waxaa lau yidhi subxaanah yawadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiih waman fi اlardi jamiica uma yunhiih yawadu lmujrim waxa uu dembiilihii maalintaa jeclaanayaa low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih inuu cadaabka maalintaa taagan ee dhibaatada badan inamadiisii uu jeclaa inuu iskaga furfuru isagu badbaado ayuu jeclaanayaa wa saaxibatihi wa akhiih ooridiisii iyo walaaladii ayuu jeclaanayaa inuu cadaabkaa iskaga furdaamiyo isna uu badbaado wa fasiilatihi alatii tu'wiih qaraabadiisii marka dhibaata ay hesho xaggooda uu u ciirsanayey uu cararaayey ayuu maanta jeclaanayaa cadaabka inuu iskaga furto si uu isagu u badbaado waman fi lardi jamiican uma yunjiih waxaasoo dhan ka kaalay marka ubad laga yimaado ee oori laga yimaado ee qaraabo laga yimaado arlada dusheeda waxa dad ku nool oo dhan wuxuu doonayaa intuu cadaabkaa iskaga furto inuu isagu keligii badbaado laakiin waa midaan u helay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi walow ana liladiina dalamuu maa fi lardi jamiica wamilahu macah laftadw bihi min suuءi اlcadaabi ywma alqiyaamah wabada lahum min allahi ma lam yakunuu yaxtasibuun kuwa daalimiinta ah hadday heli lahaayeen oy maalintaa haysan lahaayeen wax alla waxa adduunyada ku sugan iyo waxaasoo dhan wax kaloo la mid ah hadday heli lahaayeen waxay iskaga furfuri lahaayeen cadaabka xun ee maalintaa haysta laakiin waa mid aanay helayn waxaa ilaahay aayadda ku gebagabeeyey wabadaa lahum min allah maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaan weligoodiiyo allahood maskaxdoodiiyo maankooda aan kuba soo dhicin ayaa ilaahay xaggiisa uga muuqday oo aanay uga fadhiyin waxaanay kuba xisaabtamin ayaa hortooda yimid oo aanay u fadhiyin waxau rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fii saxiix اlbukhaari min xadiidi anas yujaau bilkaafiri ywma alqiyaamah maalinta qiyaame gaalkii ayaa la keenayaa fayuqaalu lah waxaa lagu odhanayaa ara'ayta low kaana laka mil'u lardi dahaban akunta taftadii bih waar haddii arlada oo dhan oo waxa weeyaan arlada muggeed oo dahab ah haddaad maanta heli lahayd ma isku furan lahayd si aad ugu badbaado fayaquulu nacam markaasuu odhanayaa haa alla ilaahay waan isku furan lahaa haddaan helayo fayuqaalu lahu qad kunta su'ilta maa huwa aysaru min dalik markaasaa lagu odhanayaa waxaa daba lagu weydiiyo lagaa dalbay waxaa wax ka fudud waana diiday waa cibaadat اllahi waxdah waan laa yucbad allahu ilaa bima sharac in ilaahay keligii aada caabuddo ood ku caabuddo sharcigiisa intaasaa lagaa dalbay oo sahlan waana diiday maanta markaa waxaad isku furata heli maysid ee hantidaadu waa haawiya iyo cadaabka ciyaadan billaah waxau rabbi yidhi yowma hum baarizuuna laa yakfaa cala allahi minhum shay maalintaas waa maalin ay ilaahay subxaanahu wa tacaala bannaan cidla ay ugu soo baxayaan oy soo bambaxayaan oo wax alla wax ka qarsoone aanu jirin xaggooda waxaa rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi lbukhaariyi min xadiiثi cadiy ma minkum min axad ila sayukalimuhu rabuh laysa baynahu wa baynahu tarjumaan axad idinka idinka mid yihi ma jiro ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la hadlayaa iyadoo isaga iyo alleh cidu kala afcelinaysa oo turjumaana u dhaxaysa aanay jirin fayanduru aymana minhu falaa yaraa ilaa maa qadam wayanduru ashama minhu falaa yaraa ilaa maa qadam wayanduru bayna yadayhi falaa yaraa ila annaara tilqaa'a wajhih waxau rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waxa uu eegayaa midigtiisa arki maayo camal wixii uu hormarsaday ee wanaagsanaa mooye wax kale bidixda ayuu eegayaa wixii ka horreeyey ee sayi-aad iyo xumaan ahaa mooye wax kala arki maayo xaggiisa hore ayuu eegayaa naartii jahannamo afka ku soo kala hayso mooye wax kala arki maayo waxa uu nebigu markaa yidhi sala allahu calayhi wasalam fattaquu nnaara walow bishiqi tamra war naarta kaga gaashaanta oo xaggeeda iska xijisiiya walow timir jeexeedna ha noqdeen allaahu akbar waxa uu nabigeenna moxamedi sala allahu calayhi wasalam inagu dhiirigeliyey inaynu naarta xaggeeda kaga gaashaamanno walow timir jeexeedna ha noqotay walow bishiqi tamra akhi lmuslim wa ukhti lmuslima waxaad iska ilaalisaa naarta jahannami cidlo inay kaa hesho oo aad adigiyo iyadu cidlo isaga soo baxdaan ka digtoonow oo ka taxadir oo arrintaa iska ilaali waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyay fii kitaabihi alkariim liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar waxaa la odhanayaa jalla shaanuh liman ilmulku lyowm war maanta boqortinimada iyo mulkiga yaa iska leh liman fayujiibu nafsahu binafsih khalaa'iqda wax madaxa kor u qaadayaa ma jiro wax juuq odhanayaa ma jiro laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa waliyun saalix laa axada yatakalam fayujiibu allahu subxaanah nafsahu binafsih ilaahay baa naftiisa u jawaabaya markaasuu odhanayaa lilaahi alwaaxid alqahaar ilaahay subxaanah allaha waaxidka ah ee qahaarka ah ayaa mulkiga maanta iska leh cid kaloo wax lihi ma jirto waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam kama fi lbukhaari min xadiidi abi hurayra yaqbid allahu alarda wayatwi asamaa'a biyamiinih uma yaquulu ana almalik ayna muluuku alard ilaahay jala wacalaa arlada intuu qabto ayuu samaawaadkana midigtiisa ku duuduubayaa markaasuu odhanayaa ana almelik boqorka iyo meligu maanta waa aniga ayna muluuku alard aaway kuwii wax sheegan jiray boqorradii adduunyadu aaway ayna dahabuu walaalayaal waxaa arrin aada iyo aada munaasab u ah oo mudan inaynu xasuusanno kayfa yuxsharu annaas maalinka kurbadaa iyo shiddadaa leh sidee loo soo xaadirinayaa dadka calaa ayi kayfiya nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi lbukhaari min xadiidi caaisha yuxsharu الnaas xufaata curaata gurla qaalat caaisha faqultu ya rasuula اllah الrijaalu والnisaa yanduru bacduhm ilى bacd faqaal alأmru ashad min an yuhimahm dak waxau rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam waxaa laydin soo xashrinayaa maalintaa qiyaame idinkoo cagaagan oo qaaqaawan oo baaradii ay idinku taallo oo nin walba siday hooyadii ku dhashay ah ayaa la idinsoo xashrinayaa oo maxsharka iyo mowqifka qiyaame laydin keenayaa caaisha waxay tidhi rasuulkii allow ragga iyo dumarka barhkooda barhka kale miyaanu cawradooda eegeyn ilan waa la isdhex taagan yaha rag iyo dumare waxa uu nabigu ku yidhi caaisha alamru ashaddu min an yuhimahum daak caashaay kurbada iyo dhibka taagani waa ka adag yahay inay kuga hamiyaan oy kuga fakaraan inay eegaan waxa garab taagani ma rag baa mise waa dumar iska dhaaf inay eegaane ku soo dhici mayso maskaxdooda oo macnaha kurbada iyo dhibka taagan ayaa xataa ilowsiiyey inay kuga fakaraan inay eegaan oo ay arkaanna hadalkeeda baddaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fii kitaabihi اlkariim kama bada'naa أwala khalqi nuciiduh wacdan calayna ina kuna faaciliin dadka sidii abuurkoodii hore aanu ku bilownay ayaanu ku soo celin doonaa waana ballanqaad aan la baajinayn oo dhacaya walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awala mara wataraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum ilaahay waxau idhi subxaanah waxaad noo timaadeen idinkoo keligiin ah oo sidaanu idin markii horeennu idin abuuray sidaad ahaydeen ah cagaagan oo qaawan oo baaradii idinku taallo wax allo waxaanu u badiyo ooriya amwaal idin siinayna xaggiinna dambaa kaga timaadeen oo waxaad aragteen nin wax qaata oo qabriga la gala kallaa wa alfa kallaa walaalayaal haddii cumuuman dadka qaabkaa iyo sifadaa loo soo xashriyo gaalka sidee loo soo xashriyaa oo mowqifka lagu keenaa ilaahay waxau idhi subxaanah wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wabukman wasumma ma'waahum jahannamu kulamaa khabad zidnaahum saciiraa waxaa lau idhi subxaanah waxaanu maalinta qiyaamo keenaynaa kuwii gaalada ahaa waanu soo xashrinaynaa iyagoo wejigooda ku socda oo indhala oo afla oo dhagala oo dam ah hoygooduna waa naarta jahannama mar kastoo naartaasi ay baktidana holac iyo olol cusub ayaanu u kordhinaynaa waxaa bukhaari ku sugan xadiidka anasu warinayo ana rajulan qaala yaa nabiy allah nin baa yidhi rasuulkii allow kayfa yuxsharu lkaafiru calaa wajhih oo sidee gaalka isagoo wejiga ku socda qiyaamaha loo keenayaa qaala alaysa aladii amshaahu cala rijlayn fi dunya qaadiran cala an yumshiyahu cala wajhi yowma alqiyaama waxa uu nabigu ugu jawaabay ninkii rasuulku waxa uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam allihii adduunyada intuu joogay ninkani lugihiisa ku socodsiiyey ila ilaahay baa u suurtogeliyey adduunka inuu cagihiisa qofku ku socdo markaa rasuulku waxa uu yidhi ilaahay markuu waxa weeyaan ninkani adduunyada gaalkani markuu joogay allihii lugihiisa ku socodsiiyey maalinta qiyaame qaadir miyaanu ku ahayn oo aanu awoodiyo karti u lahayn inuu wejigiisa ku socodsiiyo qaala qataada balaa wacizati rabbina qataada waxau idhi allayleh ilaahay waa karaa rabbigay cizadiisaan ku dhaartee daalika alyowm waa maalinta kurbada iyo dhibaatadu ay gaadhayso in cadeedda madaxa laysku soo saaro oo dadku ay dhididaan oo dhididkoogu toddobaatan xusul dhulka hoos u galo dabadeedna kor uu u soo noqdo dabadeed nin walba camalkiisu intuu ahaa dhididku u gaadho xadiidka imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo saaray min xadiidi almiqdaad waxa uu rasuulku yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam waxa uu nabigu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam tadnu shamsu yowma alqiyaamati min alkhalqi xataa takuuna minhum ka miqdaari miil cadeeddu maalinta qiyaame dadkii ayay u soo dhowaanaysaa ilaa mayl qadarkii ay u soo jirsato waxaa raawiga xadiidku uu leeyahay kala garan maayo maylku ma masaafada dhulka lagu xisaabsaday ilaa aragtayda mise waa kan waxa weeyaan indhakuusha ku jiree dumarku ay ku indhakuushaan labada kii la yidhaahdaba waa wax dhow oo aan waxa weeyaan aad iyo aad aan u dheerayn oo aad iyo aad qariib u ah marka labada kii la yidhaahdaba maylka qadarkii ayaa cadeedii dadka madaxooga loo soo jirsiinayaa cadeedda maanta halkaa kulaylkeeda laga yaabo meelo fara badan kulkeeda in la xamili waayo ayaa madaxa laysu soo saarayaa maalinta qiyaame oo hadday ugu fogtahay ilay aragtay laguu soo jirtiinayaa kadib dadku waa dhididayaan ilaa dhididkooduu dhulka toddobaatan xusul hoos u galo uma yakuunu calaa qadri acmaalihim dabeed dhididkii intuu kor u soo noqdo ayaa camalkoodu intuu ahaa nin walba uu gaadhayaa waxau rasuulkeenna suuban yidhi sala allahu calayhi wasalam faminhum man yakuunu ilaa kacbayh wa minhum man yakuunu ilaa rukbatayh wa minhum man yakuunu ilaa xaqwayh wa minhum man yuljimuhu lcaraqu iljaama wa ashaara rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama biyadihi ilaa fiih nebigu sala اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi dadkii waxaa ka mid ah kuwa dhididkoogu kuraamaha uu qabanaayo waxaa ka mida kuwa uu jilbaha u gaadhayo waxaa ka mida kuwa guntiqabadka uu qabanayo waxaa ka mid ah kuwa dhididkoogu uu xakamaynayaboo kuba hafanayo oo waxa weeyaan dhididkoogii sida xakamo oo kale uu ku noqonayo nebigu gacantiisii sharafta badnayd ayaa afkiisa uu ku tilmaamo uu yidhi qaar baa dhididkoogiiba uu xakamaynaya oo ku hafanaya oo dhididkoogu uu liqaya waa ninba camalkiisu siduu ahaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka dhibka iyo kurbadaa leh waa inagu baraarujiyey in fara badan waanu ina xasuusiyey dikrigiisana ilaahay in badan buu yoomkaa ku soo celceliyey waxaa lagu yidhi subxaanah iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun waxaa dadka u soo dhowaaday oon ka dheerayn xisaabtoodii maalintii la xisaabinayey iyagoo mooganaan ku sugan oo ka sii jeeda yowmu alqiyaama waa yowmu kharaabi hada alkown waa maalinta kownkaa quruxda iyo wanaaggiisa aad arkaysaan uu kharaabi doone uu baabi'i doono xidigahaa soo daadanaya samadaa dildillaacaysa badahaa la ysku faruurayaa bad iyo buur way isjiidhayaan buurahaad aragteen ayaa la saydhayaa sida boodhka adduunkaasoo dhamme waa maalinta uu kharaabayo waxaa kharaabinaya oo waxa weeyaan awooddaa iyo qudradaa iska leh allihii markii horeba taagay ee waxa weeyaan khalqay ilaahay waxau idhi subxaanah ida ashamsu kuwirat waida alnujuumu nkadarat waida aljibaalu suyirat waxaad xustaa nebi allow dadkana aad u sheegtaa xilliga cadeeddii la duuduubee laysku keeno ee dayaxa iyo cadeeddaba inta la kulmiyo nuurka iyo iftiinkana laga qaado marka ay xidigihii soo daataan buurihiina la socodsiiyo ee meelahoodii laga zuuliye laga dhaqaajiyo maalintaa xus waxaad xustaa dadkana u sheegtaa ida asamaau infatarat marka ay samadii dildilaacdo waida alkawaakibu intadarat xilliga ay xidigihii soo daataan waida albixaaru fujirat buurihii marka laysku faruuro waida alqubuuru buctirat xabaalihii marka lasoo faqo ee wixii uurkooda ku jiray bannaanka lasoo dhigo wa futixat asamaau fakaanat abwaaba maalintaa samaawaadkii la furayo ee albaabada laga ballaqayo ee laga furaayo wa khasafa alqamar wa jumica ashamsu waalqamar dalika alyowm waa maalintuu rabbi lahaa wayas'aluunaka can iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfa fayadaruhaa qaacan safsafaa laa taraa fiiha ciwajan walaa amtaa waxay ku weydiinayaan nebi allow buuraha ayaa ay ku waraysanayaan waxaad tidhaahdaa rabbigay wuu zuulinayaa oo sida boodhka ayaa loo saydhayaa waxaa dabadeed ilaahay kaga tegayaa iyadoo dhulkii uu yahay bannaan cidlo ah oo siman oo meel godan tog iyo taag midna aan lahayn ayaa lagaga tegayaa arladii ayaa la simayaa daalika alyowm waa maalinta arlada iyo samaawaadkaba la beddelaayo ee arladan aynu ku joogno ee inta faraha badan le dhiigga lagu daadiye macaasidu ku badata ee la kala sheeganayo waa maalinta inta la bedelo mid kaloo saafi ah lagu bedelayo ta waxa weeyaan dadka lagu xisaabinayo yowma tubadalu alardu hayra alardi wasamaawaat wabarazuu lilaahi alwaaxidi alqahaar waa maalinta arladan lagu bedelaya arlo kale samaawaadkii la bedelayo ee dadku ay ilaaha waaxidkaee qahaarka ah ay bannaan cidlaha ugu soo wada baxayaan waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam yuxsharu الnaasu calىa ardi baydaءa cafraa ka qursi naqiy lam yusfak fiiha damu walam yucmal calayha khaطiiئa walaysa fiiha maclamu liaxad waxa uu nebigu yihi calayh afضal الsalaaةi wasalaam waxaa dadka lagu soo xashrinayaa oo maalinta qiyaame la isugu keenayaa dhul cad oo saafi ah oo siman sida xabadda kimista ah waxaa loo kala fidinayaa oo loo samayaa sida haragga marka la kala bixiyo arladaasoo aan dhiig lagu daadin oon alle lagu caasiyin oo cidina aanay sheeganayn oo astaan iyo calaamad gaarihi midna aanay ugu oolin daalika alyowm maalinta kurbadaa iyo dhibkaa leh faidaa nufika fi suuri wakharaja annaasu min qubuurihim tafaraqa annaasu calaa xasabi acmaalihim suurta marka lagu dhufto ee dadkii ay xabaalahooda ka soo baxaan dadkii way kala kacayaan oo nin walba camalkiisu siduu ahaa buu ku dhaqaaqayaa nin kacaakufa nin iftiin ku dhaqaaqa nin mugdi iyo dulumaad gala nin ciqaaban iyo nin jannaysanba calaa xasabi acmaalihim ayay xabaalahooda kaga fulayaan haadaa calaa qadamayhi wadaaka calaa wajhih kaasi lugihiisuu ku socdaa oo uu ku tallaabsanayaa kanna wejigaabuu ku socdaa waa xaaladda marka dadkii ay xabaalaha sidaa uga soo dareeraan labadaas sinfee isbarbar socdo unbay noqonayaan kii xumaa iyo kii wanaagsanaa daaka calaa qadamayh kaasi lugihiisuu ku socdaa wadaaka calaa wajhi kaasina madaxaabuu ku socdaa haaulaai ila annaari yariduun wa haaulaai ila aljannati yafiduun kuwaasi naartay ku aroorayaan kuwana jannada xaggeedaaba loo gelbinayaa haaulaa'i fi nnuuri yanduruun wa ulaa'ika fii dulumaati laa yubsiruun kuwani nuur iyo iftiin baabay iska dhex socdaan waa ahlu jannihiie kuwaasina mugdi ayaanay waxba ka arkaynba waa ahlu naarkii ah haaulaa'i xulluu asaawira min dahabin wa fida wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuuraa kuwaas dahab iyo fido ayaa lagu qurxiyey oo loo xidhay oo loogu labisay ilaahayna waxa uu waraabiye sharaab طaahir oo wanaagsan oo macaan وulaئika hulluu bاlmaqaamici وcaladhum الزabaniyaة bالsalaasili yadribuuna buطuuna minhum وbuhuuraa kuwaasina zabaaniyadii ayaaba dubayaal naareed madaxa kala dhacaysa oo silsilado naareed ayaaba lagu katiinadeeye oo madaxa iyo madax iyo mijabo waa laysku jabiyey oo beerka iyo dhabarka ayaa dubayaal naareed lagala dhacaya ciyaada biالlah haaulaa'i calayhim xulalu sundusi walistabraqi wasaa'iru اlalwaan wa ulaa'ika muqaraniina fi اlasfaadi wama hum minha bikhaarijiin kuwaas waxaba loogu labisay oo badladaha ka muuqda ay yihiin xariirta noocyadeedii kala duwanaa kuwanna katiinado iyo xadhka naareed ayaaba laysugu xidhxidhay oo dhinacna uga ciirsan maayaan meelna uga carari maayaan haaulaa'i yaquulu lahum rabbuhum salaamu calaykum bima sabartum fanicma cuqba daar wulaa'ika yaquulu lahum ikhsaw fiiha walaa tukallimuun kuwaa rabbigoodu wuxuu ku odhanayaa nabadgelyo ayaa idiin soo hoyatoo dushiinna ahaatay badbaado aada xumaan iyo dhib oo dhan ka badbaadaan bimaa sabartum sabirkaad adduunyada ku soo sabirteen sababtiisii waxaana idiin sugnaatay cidhib wanaagsan oo daartaa jannada iyo nicmadeeda ah waa ahlu jannihii kuwa kalena ilaahay wuxuu ku odhanayaa wa ahlu naarkiiyo ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun naarta jahannamo dhexdeeda ku libdha oo dib ha ila hadlina juuqna ha odhanina wamaa hum bikhaarijiina minha laqad dahara alfurqaan wamtaaza alfariiqaan xataa saara alghaybu shahaada waalmastuuru makshuufa labadii qolo way kala baxeen waana la kala soocmay ilaahay baa amar ku bixiyey wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun bannaan baa loo kala baxay waxa uu noqday kaybkii inaga maqnaa mid muuqdo la arkayo waxaan u noqday wixii inaga qarsoonaa ee mastuurka ahaa mid la kashifay oo la fayday waa yowma tubla saraa'ir maalinta aanay siriba jirin ee asraartii bannaankiiyo badka lasoo dhigayo xumaan iyo samaan waxay ahaydba am xasiba aladiina اjtaraxuu sayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat sawaaءa maxyaahum wamamaatuhum saa'a maa yaxkumuun ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh ma waxay u malaynayaan xumaanta iyo munkarka kuwii kasbaday inaannu ka yeelayno sida kuwa mu'miniinta ee camalka wanaagsan la yimid oo noloshoodiiyo dhimashadoodu ay isku mid tahay saa'a maa yaxkumuun allayleheh waxa xumaaday waxay xukumayaan ee ay moodayaan ayaa xumaaday arrintaasi waa midaan dhacayn waa midaan dhacayn arrintaasi oo labadaasi kuwo la simayo may ahaanin sidee loo simaa adduunyadaba may sinayneh nina ilaahay buu caabudayey nina cisyaankiisa ayuu ku gabaldhacsaday kuna waabariistay kam taacimin fi ddunyaa taala yowmaidin juucuh وكم كاس في الدنيا طال يومئذ عريه وكم ريان في الدنيا اشتد يومئذ عطشه وكم ناعم في الدنيا حق يومئذ بؤسه كم طاعم في الدنيا fara badana kuwa adduunyada cuntooyinka kala duwan noocuu doono ku raaxaysanayo oo ku cunayey taala yowmaydin juucu laakiin maalintaa qiyaame gaajadiisii ay dheeraatay iyo haraadkiisi wa kam kaasin fi dunyaa taala yowmaydin curyo fara badana kuwa adduunyada dharka noocuu doono ku labisanayey oo maalintaa qiyaame qaawanaantiisii ay dheeraatay wa kam rayaanin fi dunyaa ishtada yowmaydin catashu fara badana kuwa adduunyada ku cokana oo sharaabka kala duwan iyo biyaha nooc walbaa haystay laakiin maalintaa haraadkiisii u adkaaday wa kam naacimin fi dunyaa xaqa yowmaydin bu'su fara badana kuwa adduunyada yacni waxa weeyaan raaxa iyo ladnaan isaga haystay oo maalintaa busaaradiisa iyo baabi'iisu u dheeraaday tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin waxaa lou yidhi subxaanah taasi waa daartii aakhiro waxaana nagu yeelaynaa oo cidhibta dambe iska leh kuwaan kibirka iyo fasaadka midna arlada aan ku samayn cidhibta dambena addoommada alle mutaqiinta ayaa iska leh man jaaءa biاlxasanati falahu khayru minha waman jaaءa bisayi'ati falaa yujza aladiina camiluu sayi'aat ila ma kaanuu yacmaluun qofka wanaag la yimaada waxa uu leeyahay mid ka khayr badan oo xasanadii keli ahayd ayaa toban jeer intaasoo boqoloo jeer loo libin laabaya laakiin ninka xumaani ka dhacdo waxa weeyaan ku abaalmarin mayno wuxuu kasbaday mooyaane loo libin laabi maayo ee intii ay ahayd sayi'adii ayuunbaa lagu ciqaabi haddaanu kaba toobadkeenin walaa taxsabana allaha gaafila cama yacmalu اdaalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar ha u malaynin ilaahay inuu moogan yahay dalamadu waxay samaynayaan ha yeeshee wuxuu u dibdhigayaa maalin indhuhu ay taagmayaan oo argagaxa iyo cabsida jirta darteed xataa qofku aanu libiqsanayn oo indhihiisu aanay dib ugu soo noqonayn id ilquluubu lada alxanaajiri kaadimiin xilliga waxa weeyaan quluubtu halkaa dhuunta ay isugu imanayso daalika alyowm waa maalintuu rabbi ku tilmaamay ninna ninka kale inaanu wareysanayn waxba oo aanu tooyanayn walaa yas'alu xamiimun xamiima kii xigtada ahaa ama saaxiibka ahaa saaxiibkiisi iyo xigtadiisii waxa ma weydiin karo faidaa nufika fi الsuur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasa'aluun mar haddii suurta lagu dhufto waxa weeyaan nasab iyo tooyasho iyo reernimo dhexdooda ma taallo oo waxba isweydiin maayaan dalika alyowm kayfa yakuunu اlxisaab sidee dadka loo xisaabinayaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyaha alyowma nakhtimu calى afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun maanta afka intaanu ka daboolownu afka ka xidhno afkii hadalka iyo waxa weeyaan aad iyo aad u nagnagta badnaa inta la shaabadeeyo la daboolo ayaa gacmahoodii iyo lugahoodii ay noo sheegayaan ay ku hadlayaan waxay sameeyeen iyagaa ku markhaati kacaya ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وحال له سبحانه وحد حسن النبي الله ضدكنا وشيكتا مالنتا كوي عدو إلهي أها إقالذا loo soo ururinayo loo soo duubayo xagga naarta fahum yuusacuun iyadoo laysu celcelinayo oo yuraddu awaluhum calaa aakhirihim kooda hore iyo kooda dambe sida xoolaha marka la duubayo layskula sugo ka hore iyo ka dambe sidaasoo kalea dabada inta laga xasuuqo ayaa haddana laysu joojinaya si ay maru wada gaadhaan waxa uu rabbi yidhi markay naartii dul tagaan ayaa waxaa ku markhaati kacaya maqalkoodii iyo araggoodii iyo jidhkoodii wax alle waxay sameeyeen waxa uu rabbi tilmaamay inta afkiiba la yska xidho iyagoon juuq odhan inay gacmihii hadlayaan waxaasaad igu samaysay indhihii hadlayaan waxaasaad igu eegtay dhegihii ay hadlayaan waxaasaad igu dhegaysatay lugihii ay hadlayaan xumaan baad iigu socotay markaasay ku odhanayaan xubnahoodii lima shahidtum calaynaa maxaad noogu markhaati kacdeen markaasay xubnihii ugu jawaabayaan waxa naga dhowaajiyey ilaaha wax walba ka hadliya ee idinkana idin abuuray xaggiisana laydiin soo celiyey allahaasaa naga hadliyey awood iyo itaalaanu leenahay kumaanaan hadlin nabigu waxa uu tilmaamay sal اllahu alayh wasalam maalin maalmaha ka mida ayaa rasuulku qoslay markaasaa saxaabadu yidhaahdeen mima tadxaq yaa rasuul allah rasuulkii allow maxaad ku qoslaysaa qaala min mukhaasamati اlcabdi rabbah waxaan ku qoslayaa addoonku siduu ilaahay ula murmayo yaquulu laa ujiisu calىa nafsi ilaa shaahidan minii waxa u odhanayaa rabbigayow anigu maanta marag aan naftayda ahayn raalli kama ihi cid kale ma aaminayo ayuu odhanayaa addoonka fayaquulu اllahu caza wajal kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba qaala fayukhtamu calىa fiihi watantiqu arkaanu ilaahay wuxuu ka odhanayaa maanta naftaadaa xisaabiyo kuugu filan odhad kale iyo xisaabiyo kale oo laguu doonayo la odhanayo xisaabi ma jiro naftaadaa xisaabiyo kuugu filan markaasaa afkii inta la daboolo oo hadalkii laga xidho ayaa xubnihiisi hadlaya mid walba wixii uu ku sameeyey ay ku markhaati kacaysa uma yukhallaa baynahu wa bayna alkalaam dabeed hadalka haddana inta loo fasaxo ayuu hadlayaa oo fayaquulu liacdaa'ih markaasuu xubnihiisii ku odhanayaa bucdan lakuna wasuxqaa facankuna kuntu unaadil waxau odhanayaa fogaansho iyo hoog baa idiin sugnaadee idinkaan idin difaacayo naarta idinka ba'ayey idinna ma idinkiibaa igu markhaati kacay saasuu xubnihiisii ku odhanaya wakadalika alard tashhadu cala alcabdi bimaa camila calaa dahriha xubnaha oo keliya maahee arladaynu dul soconno aynu ilaahay ku caasiyannaa iyadaa inagu markhaati kacayso maalinta qiyaama hadlaysa ilaahay wuxuu yihi subxaanah yowmaidin tuxadiثu akhbaaraha maalintaa qiyaame arladu wararkeedii ayay sheegaysaa sida rikoorhku hadalkaaga u duubo ayaa wax allo waxaad maanta samaynaysaa qowlan wa ficlan arladaasi way duubaysaa dabeed maalinta qiyaame ayay markhaatiga kugu furaysaa walaalayaal kayfa yakuunu lmiisaan ilaahay wuxuu yihi subxaanah ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين waxaa la yihi mawaasiintii cadaaladda ayaanu maalinta qiyaamaha soo dhigaynaa oo nafna la dulmi maayo naf la dulmiyayaa ma jirto oo xasane iyo wanaaga ilahaydna laga duudsiin maayo mid aanay samayna loo xambaarin maayo wax alla waxay samaysanaa haba yaraadee waa loo keenayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xisaabinaya wاlwasnu yowmaidin اlxaq faman haqulat mawaaziinuhu faulaa'ika hum اlmuflixuun wman khafat mawaaziinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum bima kanuu biaayaatina yadlimuun ilaahay waxau ihi jala sha'nu maalintaa miisaanka xaqa ayaa lasoo dhigayaa dabadeed dadkii kuwa mawaasiintoodii wanaagga uu cuslaado kuwaasi waa liibaaneen kuwa mawaasiintoodii khayrku u fududaadana waxa weeyaan kuwaasi waa halaagsameen oo miisaankaaga khayrkiiyo xasanaadku hadduu cuslaado waad liibaantay laakiin hadduu fududaado xumaantii ka badato waad halaagsantay ciyaada biاllaah walidaalik miisaankaaga waxaa cuslaynaya ku dadaal hadday adkaarta qowligaa tahay hadday cibaadaadka camaligaa tahay yacni wax alla wixii cuslaynaya kalimataani khafiifataani cala lisaan ثقيلتان في الميزان xبيiبتان إلى الرحمن سبحاaن الله وبحمده سبحاaن الله العظيم waxyaabaha ميiزaaنka cusleeya way noo sahlan yihiin maanta inaynu ku dhaqanno laakiin dee qofka maxruumkee laga qadiyey xaggaa u dhaqaaqi maayo ka muwafaقee ilaahay u sahlayna hadhiyo habeenba cibaadadaas ayuu ku camirayaa wakhtigiisa iyo goob kasta uu joogaba faman yacmal miثقاaلa darati khayra yarah وman yacmal miثقاaلa darati شhara yarah waxaa alla uu tilmaamay subxaanah qofka quraanjo qadarkeed wax leeg yacnii intaasoo khayra qofka sameeyaa waa arkayaa intaa in leegoo shara qofkii sameeyaana wuu arkayaa oo wax ka qarsoonaanayaa ma jiro daalika alyowm yuudacu siraatu calaa matni jahannam jidka siraad ayaa waxaa lasoo dhigayaa jahannamo dhabarkeeda jahannamana waxaa ka soo jeeda kalaaliib naar ah markaasaa dadku jidkaa siraad waxay ku marayaan calaa qadri acmaalihim ninbaa camalkiisu siduu ahaa ninbaa hilaac biligiidhi ku maraya ninbaa surcada iyo degdega dabaylahoo kale ku maraya ninbaa ka ajaawidi alkhayl sida fardaha orodka badan ku dhaafaya ninbaa ragga ugu tallaabada badan socodkoodoo kale kaga gudbaya ninbaa gurguurad isagoo baryaha ku siqaya dhaafaya oo dhaawacan nin baa halkaa ku halaagsamaya oo kalaaliibta jahaname intay soo dhufato jahaname bartanka ay ugu tuuraysa ciyaadan billaah halkaa qofka badbaadaya waa qofkii taqiga ahaa wain minkum ilaa waariduhaa kaana calىa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya waktigaasi waa waktiguu nebigu lahaa walaa yatakalamu yowmaidin ila اrusul wa kalaamu الrusuli allaahuma salim salim xilligaa kurbada iyo dhibaatada badan axad joog ma odhanayo ma hadlaayo rususha mooyaane rususha hadalkeeduna waa allaahumma salim salim ilaahu badbaadi ilaahuna badbaadi wax kale lagu hadli maayo daalika alyowm waa maalinta kurubaadka iyo dhibaatooyinka aynu soo sheegnay oo dhan iska leh waxaa walaalayaal markaa munaasab inoo ah inaynu maalintaa u diyaar garowno inaynu in fara badan xasuusnaano inaynu fadhiga ka kacnay iyo hurdada inaynu hadhiyo habeenba cibaado iyo camal saalixa ku camiro waayo maalintaa waxaa lagu badbaadayaa ee lagu nabadgelayaa waa camal saalix iyo cibaado yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim allahuma wafiqna min alqowli wاlcamal lima tuxibuhu watardaah ilaahu maalintaa inta badbaaday ee camal iyo cibaado wanaagsan maanta la timid ilaahay ou naga yeel dhammaanteen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiisanayaa rag iyo dumarba inta majliska dikriga ugu timid ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u dembi dhaafo kurbada maalintaana ka badbaadiyo wsala allahuma wslm calى nabiyina muxamed wclى aalihi wsaxbihi wslm walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin
وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته